maalintii shalay waxa loogu yeeray golaha ammaanka waxay sheegeen in cunaqabateynta hubka ay ka qaadeen soomaaliya waxaa ka horeeyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha maraykanka barack obama isagoo sheegay in dowladaha shisheeye ee reer galbeedka ah ay u taag waayeen xaaladaha ka taagan caalamka horey maraykanku wuxuu u sheegay in askarigiisa ah aanu dhiiggiisa mar dambe ku daadan doonin soomaaliya iyo waddamo kale oo liibiya ay ka mid tahay saa darteed waxaa la doonayaa afrikaan laga dhiibo ugaalida in la soo diro oo ummadda ay dhacaan biyaha webiga ay ka gataan dhibaatooyin kalena u geystaan haddii afrikaanka uu daalo dhibaato xoog lehna ay gaarto in ummadda dhexdeeda la isku baabi'iyo waxaa soo dhow wakhtigii afrikaanta ay gacmaha taagan lahaayeen maadaama maalin walba askartooda naxash iyagoo lagu wado laga dhoofinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa keliya maraykanka ay u qaadeen cunaqabateyntana waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay in hub badan oo nooca aan tayada lahayn lasoo geliyo dalka dadkoo dhanna ay iska noqdaan kuwa mooryaan ah oo iyaga dhexdooda dagaalama nin walbana tuulo uu goosto uu yidhaahdo madaxweynaha tuulo hebel waa aniga sida siyaasiyiintu ay sheegayaan marka laga yimaado xildhibaan maxamed dhaqane cilmi aar oo ka mid a baarlamaanka federaalka ayaan weydiiyey maxaa xilligan kusoo beegay in golaha ammaanka ay yidhaahdaan cunaqabateyntii waan qaadnay
shaksiyan horta xilligan waxa kusoo beegay exactly uma sheegi karo waxyaaba badan oo isbiirsadaan dhihi karaa muxuu ahaa soomaaliya waxa burburiya caalamka caalamkiina burburiyeyna iyagaa cunaqabateyn saaray caalamkii cunaqabateynta saarayna waxay ay filayaan malaha wax kalaa oon soo dhashay mar walba wax kalaa sii dhalanaya marka taas waxay gaareen wakti ay ka dhaaf joogaan marka waxaan filayaa inay hadda wixii ka dambeeya ay uun fikan ururin doonaan sidaasaan filaya waxaad tidhi soomaaliya caalamkii burburiyey ee cunaqabateyntii saaray ayaa haddana cunaqabateyntii ka qaaday ee hubka waxaana u sabab ah waxyaaba aanan horay loogu tashan maxay yihiin waxaas danile dawlad ay lahaan jirtay maxamed saad bare madax ka ahaa dawladeedii burburkeedii caalamka a ka dambeeyey dawladii markay burburtayna jabhado soo dhashay jabhado islaami ah jabhadaha islaamiga waxay ufadhiyeen ma aha caalamka haddana ciidamo shisheeyaa soo galay waati wixii la burburin karayo wixii la dili karayo wixii la qashi karayo dhacaan haddana waxaa la dhashay xoogag muxuu ahaaye islaamiyiin ah oo mintid ah oo sida al-shabaab iyo oo iyagana ayna u fadhin oo alqaacida ah waa ay sii socoto armi wax kale sii dhashaan marka baashu waxay gaartay meel inay control gacanta ka bixi doon karto marka waxaan filayaa inay sidaas un ay tahay hadalkayga waxaan ka waday waa taas dadka qaar waxay leeyihiin markii horeba soomaaliya cunaqabateyn dhanka hubka ah maba saarnayn oo waayo hubka wuu iska yaalay markii hore hub kaloo aada u badanna waddanka wuu soo gelayaa shirkado ajaanib ah ayaa jooga sidaasay leeyihiin siyaasiyiinta qaar muxuu ahaa cunaqabateynta hubka wuu saarnaa taas laba isweydiin mayso saakana wax laga doodo ma dhamo sababtoo ah waxa hubka yiilay haddu hub waay waa soo gelayay soomaaliya wuuna kusoo qulqulayay laakiin suuq madow ah suuq madow lama dhihi karo cunaqabateyn ma saarno doon laashaho yaroo dad lagu xambaaray inta gori sua ama gori dabajeexa ma aha cunaqabateyntii ma saarnayn maaha cunaqabateyn way saarnayd waxaasi suuq madow waay adduunka daroogada waa ka mamnuuc meel ay joogtaba meel aan daroogo lagu hayna ma jirto dalaal badanoo islaama kamrada mamnuuc ka ah haddana waa dhex taalaa soomaaliya lafteeda jabadaha alqaacidada xukumaan intaba waa ka mamnuuc haddana waa laga dhex helaya haddii la raadiyo muxuu ahaa muqaadaraadku waa mamnuuc haddana waa laga dhexlay taasay la mid tahay cunaqabateynta hubka ma ahan cunaqabateyn dhammaystiran oo laga qaaday dowladda federaalka ah waxaa la ogolaaday oo keliya hubka fudfudud iyadoo laga reebay hubkii cuslaa hawsarkii oo kale anti taangigii oo kale lidka dayuuradaha ee casriga ah oo kale qoryaha maaragtay casriga hadda caalamka laga isticmaalo waxyaabaha loo ogolaada waxaa ka mid ah hubkan boodayaasha ah iyo kuwan la saaro gaadiidka sida baroonada iyo dhishikayaasha wax noocaasa arrintaas maxay kula tahay
waxay ila tahay muxuu ahaa hubka cunaqabayteyntiisii la qaaday inta kalena waa iska imaaneysaa waxay ila tahay soomaaliya muddo dheer ayaa dawladaha yurub iyo america shibaalo ka qoodayeen waxay ila tahay in waktiyadaasi shidaalo ka daarayeen waad aragtay dalka min raas casiir ilaa raas gambori waxa wada toos ah ee isgoynayo oo xaqiiqimo aada moodula haradhay waxay ahaayeen wax daaraya macdano iyo shidaallo iyo khayraadka dalka ku jira waxayna gaareen waktigii ay hadda la soo bixi lahaayeen waxay sugayaan waxay waktibay la sugayeen waktigoodiina waa bislaaday soomaaliya way danaynayaan inay dawladda ay la macaamilaan ka dhalato ma yihiin marka dadkan dadkii ay la macaamili lahaayeen mase ma aha ma garanaya laakiin waddadaas hadda danaynta ah ayay beesha caalamku dawladaha reer galbeedku ku soo socdaan
mar walba oo siyaasiyiinta ay hadlayaan dhaqana waxaad moodaa in dadka soomaalida ah marmarka qaar ayba yihiin dadka ugu liito oo caalamka bililiqada iyo boobka lagu hayo oo baddii ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa berigii oo hadda aad ka sheekaysay maxaa ugu wacan in soomaalidii saas ay noqdaan dhanka kalena la arko dad siyaasiyiin ah oo arrintaasi marin habaabinaya oo sheegaya in beesha caalamka ay maslaxad xaqiiqa ummadda soomaaliyeed hortaa beesha caalamka laba qofood oo nin walba danta dalkiisu ka shaqeeya mooye nin dhan kale dalkiis ka shaqeeya waa maba jiraba danta dalkiisu haddii ay ku soo gasho maslaxadaada iyo nabadaada wuu kula shaqaynayaa laakiin macnaheedu ma aha inuu adiga kaa naxaye dantiisaa soo gashay beesha caalamkaasigi dantoodiiba hadda way soo gashay adduunku waa soomaaliya waxay ku taallaa istaraatiijiyad waxay ku fadhidaa deegaan oo istaraatiiji dhinaca difaaca oo caalamka ay ku fadhidaa waxay ku fadhidaa badacas iyo dadwooyinka iyo meesha iskaga darmaan cid calle iyo ciddii eshiya ka imaanayso dhinaca yurub u socotaa iyo galbeed soomaaliya inay soo martay ku qasbanta waxaa laga helaa soomaaliya kaydadka ugu ballaaran ee resourciga ah ee shidaale adduunka hadda inta la aqoonsan yahay waxaa reservoorka ugu weyn waxaa laga helaa khayraad fara badan waktiguna waa issii guraya dawlad maanta awood loo adduunka ka talisana berri kama talinayso waxaa la hadalhayaa maraykanka hadda adduunka hadda xayaa laleeyahay laakiin tobanka shanta ilaa tobanka sano soo socoto ma jirayaa maraykan aniga ilamaha inuu jiri doono shiina ayaa adduunka dominant ku noqon doona wuuna arkaa maraykan markaa sidii uu maaragtay usii survive garoobi lahaa waa inuu maaragtay isaguna saaxiibo sii samaysto alliance sii samaysto dad samaysto waad aragta caalamka hadda shirkadihii maraykanka ganacsigii diyaaradihii falaadiyadii kambaniyaashii adduunka waa ka xaroodeen waayo waxay noqdeen maraykan waxaa loo arkay against islam in siyaasadaas u furo furfuro waa ku qasban yahay maaha midoo baryaa dantiisa ku jirto waa gartay sidaa hadda aada hordhaca ku sheegtay in waktigan la soo gaaray waktigii lala bixi lahaa khayraadka dalka ee waa hore ay calaamadeysteen reer galbeedka runtii laba cali isweydiin mayso hase ahaatee shakiga ugu weyn ee dadka aqoonta leh marka la wareysanayo ay muujinayaan waxa uu yahay waxa keenay in saddexdii xukuumadood ee ugu dambeysay ra-iisul wasaareyaashooda maraykan iyo yurub laga dhigo xukuumadda maraykan iyo yurub ay u bataan markii madaxweyneha mara wasaare la magacaabo meelaha ugu horeeya ee uu tago siyaasadiisa uu kasoo jaangooyo yurub ama america ay noqoto arrintaas ayaa dadka ay u daliishanayaan ma qabtaa taas
marka ugu horeyso qofka madaxweyne loo doorta adigaba hadda haddii lagu doorto waxay ila tahay taas waa shu-uun siyaasi ah dalkan inuu taagnaado oo aada muddada adiga joogtid ay shaqayso dawladaada oo amnigii iyo kala dambeyntii dalka soo celisid oo aada nin la mahadiyo noqoto waxaad u baahan tahay alliance baabuur dhiiqa galay isagoo iska masaaray ama baabuur kalaa jugsiiya ama shacbiyaa usoo gurmado gacanta ku reexo muxuu ahaa hadda meesha waxaan dawladaha islaamka dawladaha carbeedaan isku bahnahay afrikana baaladaan wadaagna carabta aada aragtayna waxaa looga taliyaa washington galaas biyaa kuuma darayaan haddii uuna raalli kaa noqon marka madaxweynihii yimaada ama ra-iisul wasaarihii yimaada inuu hadda ka bilaabo safarka danabo waa odhan waa tahay marka xaalka soomaalida meeshaas ayuu marayaa xaalka soomaaliyeed maahae dal kastoo mid kastoo saldano siyaasadeed qabtaa dantiisa in uu un wixiisa un wuxuu ku hagaajin karaa meesha ugu horeysa oo culayska taakada ka saaran tahay inuu taakada iga qaadiyaan waayahay ugu dambeyntii dhaqanow marka arrintan sow laguma tilmaami karayo gumaysi reer magaal ah weliba gumaysi aniga dhihi maayo waa imberiyaaliyadda reer magaala wa su-aasha ugu dambaysa ee waxaan ka dhigayaa waxaa hadda aada usoo badanaya maamul goboleedyada iyo federaalka iyadoo aada moodo in qabaa'ilkii uu soo laabanayo marka aada dhegaysato warbaahinta iyo hadaladii jaahiligii waa hore dadka ugu dambeysay oo hadda soo laabtay arrintan maxaa xilligan kusoo beegay wallaahi gobolaysigu ma nin meel haysto ayaa dad casumayo oo gobol dhigayo oo dhahayo anigaa meesha hadda ka taliya isukeen imaada oo maanta xoogaa qabiilku waa ka yara siloon yahay gobolaysigaa wax yar laama laakiin anigu haddii aan gobol ka mida gobolada oo la yidhaahdo everland haddii aan gacanta ku dhigo everland dad ka mida qabaa'ilada dega qabiil walba ka mida nin aan saaxiibnaha waa ka heli karaa iyo saaxiibo waana ka waana ka marti qaadi karaa waana loo dhan yahay waa dhihi karaa taasna ma aha statenimo statenimo waxa waaye si isamalinta ah madax bannaan shisheeye aan ku tiirsanayn ummadda soomaaliyeed iskugu timaado oqaasheeda iskugu timaado dhaqanow laakiin haddii kaas la yidhaahdo shisheeye ayaad ku tiirsan tahay oo xaqiiqada loo sheego isagana wuxuu ku andacoonayaa kan kalena shisheeye ayuu ku tiirsan yahay oo hebel iyo hebel ayaa la socda caqabadaas ayaa jirta
waa la gaarayaa wakti aan maalintii maalin ma yidhaahdo shisheeye aan ku tiirsanaa ummaddu ay dhagax ku disho waa la gaarayaa waana soo joognay maanta waxaan u soo joogay maanta dawladaha hadda weliba furanta laanka ah sida etoobiya iyo kenya saaxiib baan la ahay ninkii xataa lagu tuhmo inay dadku xataa dhagax ku diri jireen waa soo joogay haddana walaalaheen waaya hadda la yidhaahdaa waa lagu faanaa oo aniga reer hebel ay wataa la yidhaha dawlad hebel ay wadato etoobiya ay wadataa la yidhaha dagaalaa laga sheega dadka dhibaatada way soo kartay waana la gaarayaa wakti dhow ninkii reer hebel ay wato iyo dawlad hebel ay wadataa ninkii meel ka yidhaahdo in la googoorsana waa la gaari